haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaasha qaayaha lahow haddaynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dabeelo iyo duufaano xooggan ayaa toddobaadkan waxaay ku dhufteen qaybo ka mid ah deegaanada dhulalka soomaalida iyadoo dabeelahaas ay si xooggan ugu dhufteen xeebaha dalka jibuuti iyo sidoo kale puntland iyo somalilan dabeelahaas waxay wateen roobab xooggan kuwaas oo fatahaado ay dhaliyeen khasaaro kala gedisan ka dhaliyey deegaanada somalilan waxaana la sheegay in dad soddon ruux kor u dhaafaya ay ku dhinteen somalilan isla toddobaadkan waxaa dagaal deegaanka karakh ee gobolka sool mar kale uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland labada dhinac ayaa dhinacba dhinac kale wuxuu ku eeday in dagaalkuu soo qaaday afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel ayaa saxaafadda la hadlay toddobaadkan waxaana uu yidhi
maamulka somalilan baa saaka shanta iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka puntland ee deegaanka tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan bay ka soo weerareen saddexda aagba ciidanka puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo iskugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga haya intaba afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel xaafadda la hadlay toddobaadkan sidoo kale wasiirka gaashaandhigga somalilan ciise axmed ayaa isaguna ku eedeeyey dhinaca puntland inay weerar ku soo qaaday weerarkii gardarada ahaa oo qaawana oo saaka soo qaadeen ciidamada soomaaliya ama maamulka soomaaliya ee puntland saaka markay waktigu ahayd shantii iyo barkii bay laba aag dagaalkas weerar ka soo qaadeen labada aag aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisii difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay shantii iyo barkii wuxuu soo gabagaboobay abaari tobankii iyo barkii labada aagba si baaxadle baa loogu jebiyey waxaa la gaadhay baysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga godqaboobe waa la dhaafay markii halkaa la marayay ee xabaddii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca wasiirka gaashaandhigga somalilan ciise axmed waxaa jira baaqyo nabadeed oo loo dirayo dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka tukaraq ee gobolka sool madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo arrimaha khilaafaadka lana joojiyo dhiigga dadka soomaaliyeed ee daadanaya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa sida xal loogu heli karayo deegaankaasi iyo deegaanada kale ay isku hayaan somalilan iyo puntland xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ahaa wasiiru dowlihii hore ee dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ah ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in lagu rasaaseeyey aagaarka deegaanka kilomitir zero ee magaalada muqdisho waxa uu ku baaqay in la baaro cidda rasaastaasi ku soo riday iyadoo wasaaradda amniga soomaaliyana ay sheegtay inay baaritaan ku hayaan cidda wasiiru dowlahaasi hore oo hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ah soo rasaasaysay waxa khasaaraha uu soo gaaray wasiiru dowlaha ayaan la sheegin xilliga la rasaasiyey toddobaadkan ciidamada maraykanka oo kaashanay kuwa dowladda soomaaliya ayaa fuuliyey weeraro dhanka cirka ah lagu bartilmaamaystay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab war ka soo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in weerar ka dhacay meel shan iyo toban mayl u jirta magaalada muqdisho waxaana taliska ay sheegeen in ay ku dileen toban ka mid ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab africom ayaa sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay qiimeeyeen iyagoo xusay inaysan jirin wax dad rayid ah oo khasaare ka soo gaaray weerarka isaga ah waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijkaaad ku maqasheen dagaal ayaa mar kale toddobaadkan waxa uu deegaanka tukaraq ee gobolka sool uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland labada dhinac dhinacba dhinaca kale wuxuu ku eedaynay in dagaalku uu soo qaaday islamar ahaantaasina ay khasaare gaarsiiyeen dagaaladan waa ay soo lalaabteen shan iyo tobankii bishan mey ayay sidoo kale dhinacyadan ku dagaalameen deegaankaasi tukaraq ee gobolka sool haddaba sidee dagaaladan soo lalaabtay loo joojin karaa oo dadka deegaanadaasi ku dhaqanna ay xal waara ay ku heli karaan oo ay nabadna ugu wada noolaan karaan arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadadhigaya maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maxamed bal dagaaladan xalkooda muxuu noqon karaa bismillah waa saddex jamaalo dabcan halka waa fara badan yahay oo deegaanadaas lagu wajahayo maxaa yeelay dabcan sidara in bil ramadaan ayadoo tahay in dadna dhintaan dadna barakacaan weliba ayadoo masiibooyin meelaha qaar ay ka dhacayaana loo baahnaa in dadku ay u jeestaan habkii dadka loo baxnaanin horta waa nasiib daro middan xalka dabcan xalku waa waa la heli karaa oo markasta soomaalidu hadday sida waaqiciga wada hadlaan ama ay wajahaan xaaladaha u gaarka ah way heli karaan waa xalka kow ku tahay waxaa kow la heli karaa in yani marka koowaad deegaanadaas hadda dagaalada ka dhacayaan uu noqdo mid maaragta ciidamada isku haya labada dhinac laga raro oo dadka deegaankana ay ay si nabadgelya ku noola ugu noolaadaan lagana joojiyo in yani labada maamul wax yani xasarad kicinaya ama ciidamatooda ay sameysha imaan midda labaad la sameyn karna odayaasha dhaqanka oo dabcan soomaalida way istaqaanaa qabaa-il waaye hadda muranka meesha ka jira in ayaga inta loo dhiibo ee xalkooda ugu dambeyntii ay gaaraan oo meeshaasi dadkaas aysan dhiig iyo dhibaato kale ugu dhicin mid saddexaad oo la sameyn karana waxay tahay in yani dulqaad si dabacsan in dadka deegaanka loo gacan baneeyo ayagu go-aan ugu gaaraan habka iyo maamulka iyo meesha iyo iyo halka ay ayagu ay aadayaan marka intaas isbiirsada dabcan halka halkaas haddii la sameeyo waxaa malaynaa in walayskan hadda soona noqday ee tukarad laga gudbi karo waa tahay muddo ayay labada dhinac puntland iyo somalilan ay isku hayeen arrimo deegaan ku saabsan ama suhdin ku saabsan hadda sida muuqata gacanka hadal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhex maray marka haddii arrintu sidan ay kusii socoto miradhalku muxuu noqon karaa natiijada laga dhexli karaa waxay tahay in dad hadda nool ay dhintaan deegaano soo koraya oo horumar sameynaya ay burburaan dad heelo ahaa oo is aaminsanaa ay kala fogaadaan in xumaan oo dhan ay ay noqoto meesha hoyiga u ah marka natiijo kale oo hadda laga filan karaa haddii dagaalkaas uu sii socdo ma jirto dadkan dad walaalo ah waaye dad deegaan ka dhexeeya waaye dad yacni heelo dhow ah waaye weliba marka natiijo qurux badan lagama filaayo haddii dagaalka uu sii socdo waa tahay aad baad umahadsantay maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ah dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaynu kusoo gebagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo